بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله waxaanu ku dhex jirnaa oo aynu wadnay qisatu aadam calayhi salaam awaakhirkeedii meelihii ugu dambeeyey baynu maraynaa waxyar baa dhiman qodobka sagaal iyo tobnaad almabxathu ataasi cashar baxdigan oo hal qodob ka hadlaya waxa uu odhanayaa baxdigani kam ra'aa aadam min awlaadihi fii xayaatih aadam calayhi salaam meeqa ayuu carruurtiisii uu arkay waxa weeye fii xayaatihi ama ha noqdeen carruurtaasi kuwii isaguu dhalay ama kuway sii dhaleene meequu carruurtiisii arkay fii xayaatihi intuuna dhiman meeqay cadadkoodu gaareen qodobkaas imaam ibnu kathiir raximahu llahu tacaala wuu ku keenay qasasul ambiyaa marka qaabku ugu keenay baynu sheegaynaa kabacdina markaas mowqifka saxiixa ayaynu tilmaamaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala awalan waxa uu yidhi ibnu kathiir raximahullah qodobkaas uu ku keenay kalaam uu leeyahay taariikhda ibnu jariir ayaa sheegay ibnu jariir imaamu lmufasiriin kitaabkiisa taariikhda ayuu waxa uu ku keenay waxa uu yidhi xawa calayhi asalaam waxa ay dhashay arbaciina waladan afartan ilmood bay dhasho walad haddii la yidhahdo gabar iyo wiil labadaba waa markaa waa lagu wadaa afartan ilmood bay dhasha fi cishriina badnan macnaha labaatan do-ood oo waxay yidhahdeen waxay dhali jirtay mataano labaatan do-ood bay dhashay oo wiil iyo gabar isku mataansan iyo wiil iyo gabar isku mataansan marka labaatankii oo laba lagu dhuftay afartan bay noqdeen taas ayuu tilmaamayaa ibnu jariir waxa uu leeyahay marka waa ti ay yidhaahdeen wiil iyo gabar aan isku mataansanaynba waa la isku guurin jiri marka saasay ku tarmeen oo waxa weeye intaasuu ay xaawa dhashay buu leeyay qaar kale waa ka sii badiyeenoo boqol iyo labaatan bay dhashay bay leeyihin oo lixdan do-oodoo mataanaa bay dhashay allahu aclam wuxuu yidhi markaa qaalahu ibnu isxaaq ayaa ku keenay taariikhda kalaamkan marka waa kalaamu taariikh wa wuxuu yidhi marka waxay yidhaahdeen wakhtigii uu dhimanayay aadam calayhi salaam duriyaddiisii inta tiradii ka bateen wuxuu arkay arbacata aalaaf mise afar boqol oo kun ayuu arkay bay dheheen arbaca miat aalaaf ayay noqdeen afar boqol oo kun oo isdhalay ayay noqdeen muddadii aadam uu noolaa oo waxa weeye duniyada ku noolaa leanno kun sanuu noolaa calaa kulli xaal saasuu ibnu kathiirna markuu taariikhdaa soo guuriyey ma tacaqubin oo waxa weeye sidaa unbuu uga gudbay oo taariikhdaas ayuu ku keenay saasuu uga gudbay marka markii hore marka markaan kii sharaxaynay qisatu aadam calayhi salaam qodob baan ka dhignay waxa qodobka sagaali tobnaad bay ahayd waxaanuna u marnay sidaas uu ibnu kathiir u keenay ayaan u keenay mana ka hadlin oo ma tacqiibin ee sidii unbaan uga gudbay hadda marka waxaa ii caddaatay markaan dib u fiiriyey oo aan ku tadaburay waxaa ii caddaatay arrintaani inay tahay taariikhdii reer bani israa'iil oo israa'iiliyaad ay tahay sababtu maxay tahay aayadna kuma soo aroorin xadiidna kuma soo aruurin ee waxaa laga soo qaatay kutubtii reer bani israa'iil oo taariikhihii hore ku qoraayeen sidaa daraaddeed marka horaan uga soo hadalnay markii aanu muqadimada ka soo hadlaynay xukmu marwiyaati can bani israa'iil waa innagii nidhi wax aan ka qaadanayna ma jiraan sababtu waxa weeye waa laga aamusay inaguna waa ka aamusayna waxa leenahay walcilmu cinda allah waayo waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam yahuud wixii ay idiin sheegto laa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum hana beeninina hana rumaysanina faquluu aamanaa billaahi wamaa unzila ilayna wamaa unzila ilaykum annagu ilaahay wuxuu soo dejiyey waa rumaynay laakiin waxba idaka qaadan mayno waxna idaka rumayn mayno halkaas ayuu nebigu nagu tawjiihiyey saa daraaddeed marka waxaani hadda caqiide inooga xiran iyo axkaam inooga xiran midna ma jirto hadduu aadam boqol ilmood dhalay iyo hadduu kun dhalay iyo hadduu hal dhalayba kolley waxa maanta dunida yaacaya waa duriyaddii nabiyullaahi aadam ka farcantay intay doonaanba ha noqdeene intuu doono ha arko haddii caqiida ku sugnaan lahayd ama axkaam ku sugnaan lahayd ilaahay baa inoo sheegi lahaa ama nebigaa inoo sheegi lahaa calayhi salaatu wassalaam midna ma hayna marka sidaa daraaddeed markaa hadda inaynu ka tagno waan damca inaan mar ka tago qodobkan oo dhan haddana waxaa is idhi maadaama markii hore aad qasal ambiyaa ku keentay baraaruji hadda marka waxaan baraarujinayaa qisadaasi inay tahay israa'iiliyaad oo waxa weeye aynan nas lahayn sidaa daraaddeed aan la ictiqaadaynin oo qofku caqiide ka dhiganaynin mujarad taariikh saasaa la yiri allaahu aclam ma sugan tahay mise ma sugna allaahu aclam ilaahay wuxuu inoo sheegay kitaabka qur-aanka ah oo la inoogu tilmaamay xaggaas durriyaddii nebi aadam marka laga hadlayey allah waxa uu yidhi yaa ayuha nnaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumaa rijaalan kahiira wa nisaa'a qowluhu marka wa batha wuu fidiyey allah subxaana wa tacaala markii hore aadam baa la abuuray xawaana feertiisi baa laga abuuray kabacdina ilaahay waxa uu yidhi waxaanu ka fidinnay oo ka nashrinnay oo ka abuurnay rag iyo dumar fara badan marka waa ilaa qiyaama saaca durriyaddaa dhalanaysa oo rag iyo dumarba waa durriyaddii nebi aadam calayhi salaam laakiin aadam baa intaa dhalay bitaxqiiq ma garanayno sidoo kale waxay kaloo tilmaamayaan oo ibnu isxaaq ay marka hadlayaan iyo ibnu jariir iyo waxay sheegayaan asmaadoodii bay tilmaamayaan oo waxay leeyihiin qaabiil baa ugu weynaa waxa ugu weynaa qaabiil ayaa ugu weynaa ee waxaana ugu yaraa nin la yidhaahdo cabdulmuqiif iyo gabar ku mataansanayd oo umuumuqiif la yidhaahdo waxaasoo dhan waa israa'iiliyaad wa wax daliiloo hadda inooga sugnaanaya wax caqiidaaho aynu ka faa'iidayno midna ma jirto marka haddii layna weydiiyo la yidhaahdo aadam calayhi salaam iyo xawaa meeqay carruur dhaleen oo waxa weeye iyagu carruurtoodii meeqay dhaleenoo arkeen waxaan leenahay waalcilmu cinda allaah ilaahay baa garanaya inta ay dhaleen iyo inta ay arkeen ilaahay baynu u daynaynaa waayo waa arrin cilmi gheyb ah arrinta cilmi gheybkaana layskuma mashquuliyo hadday xikmad ku jiri lahayd iyo cilmi ilaahay baa inoo soo ku jiri lahayd caqiido iyo axkaam iyo diin laga qaadanayo waa lainoo sheegi lahaa allah waxau yidhi kitaabka qur-aankaa maa faradnaa fi lkitaabi min shay waxba kama aanu tegin buu yidhi ey wax walba oo aakhira iyo adduunba ida anfici lahaa waa idii caddaynay tibyaanan likulli shay wax walba waa laidii caddeeyey idan maxaa marka inagaga xiran hadda wax inagaga xiran male marka mujarad taariikh unbay usoo guuriyeen ahlu taariikhu laakiin horaan u soo tilmaanno waxaan idhi wixii aan nas loo haynin oo cilmi gheyba oo waxa weeye aynu daliil u haynin ma qaadanayno oo waa ka gudbaynaa waayo allah subxaana wa tacaala wuxuu inoogu waajibiyey inaynu kitaabkii sunnaha raacno nebiguna waa inooga digay waxyaalahan reer bani israa'iil laga keenayo oo laga warinayo waana soo marnay saxaabadii cabdullaahi ibnu mascuud iyo cabdullahi ibnu cabbaas iyo dardaarankoodii inay yidhahdeen waxba ha weydiinina waxna ha ka qaadanina marka qodobka intaasaan way gudbaynaa walcilmu cinda allah baynu leenahay walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin